ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad ku sugan tihiin kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax lagu gubay gaari gaashaaman oo ay la socdeen ciidamada kufaarta yuganda oo galabta ka dhacay deegaanka nambar konton ee ka tirsan shabeellada hoose faahfaahin ayaan idinkaga haynaa weerarkaasi qodobada kale ee barnaamijkeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah nimaa wuxuu joogaa jagboynta joogaa wuxuu rabaa inuu inuu daaro dhisto ka fikiraya maalmo gudood oo ku lacagaysto isagoo ka fikirana maaragtay maaragtay midaa waax joogo wuxuu ka fikirana inuu maalmo kaban ku lacagaysto waa murtad madaale oo ah guddoomiyaha maamulka riddada gobolka banaadir oo sheegay in musuq maasuq xooggan uu ka dhex jiro maamulkiisa maleeshiyaad iyo saraakiinna loo xirxiray arrintaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dowladda xabashida itoobiya oo xabsiga ka sii daysay xubno sarsare oo ka tirsanaa jabhadda oromada ee ka dagaalanta dalkaasi itoobiya muuse biixi madaxa maamulka riddada somalilan oo mar kale ku celiyey inuu dhaqangelin doono heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu la galay dowladda itoobiya ee uu ku siiyey qayba ka mid a badda soomaaliya kulan u dhexeeya beesha jareerweyne iyo wilaayada jubbada hoose oo ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada kamsuuma haddaba maxaa ka soo baxay kulankaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan khudbadihii laga jeediyey munaasabad kulanka lagu soo afmeerayey xubintii cudwaanka yuhuudda ee magaalada khasana kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno iyadoo saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ay dhowr jeer oo hore sheegeen in musuq maasuq xooggan uu ka dhex jiro hay-adaha kala duwan ee kooxda riddada soomaaliya ayaa dhanka kale guddoomiyaha maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir waxa uu sheegay oo uu qirtay in musuq maasuq xooggan uu ka dhex jiro maamulkiisa waxa uu sheegay murtadkani in maleeshiyaad iyo saraakiilba ay u xirxireen arrintaasi war suuragal waay qof haddaad canshuur u dirto sidiisaba seef ma wada aha anigu hadda maalin kasta waxaan xiraa dadka qaar waan xiraa oo aad boonaad u dhiibaysaa lacaguu qaadaya lacagtuu qaada boonadaas lacagtuu ku qoray iyo lacagtuu qaada farqigaa u dhexeeya un gurigaa gelaaya xabsigaan geeyaa markaan xero muddo kadib waa laga nasaha ayaan haddii la joogo haddana cidda xeraa la raadshaa marka wax la xero maalmo waa laga nasanayaa laakiin mararka qaarkood waa iska imaanaysaa nimaa wuxuu joogaa jagboynta joogaa wuxuu rabaa inuu inuu daaro dhistoo ka fikiraya maalmo gudood oo ku lacagaysto isagoo ka fikirana maaragtay maaragtay midaa waax joogo wuxuu ka fikirana inuu maalmo kaban ku lacagaysto
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa markaana ku soo dhowaada xubinta hadalhaynta waxaana la diyaar ah walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka namber konton qaraxa ayaa haleelay gaari tow ah goobta ayuuna ku burburay askartii la socotay gaarigaasi waxay noqdeen kuwo u qaybsamay bakhti iyo dhaawac goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa kusoo degatay diyaarad helokobtar ah oo halkaasi ka daabushay bakhtiyada iyo dhaawaca askarta siliibiyiinta ee soo duulayaasha ah isla shabeellada hoose howlgal ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada afgooye ayaa lagu dilay maxamed deeq ibraahim cabdi oo loo garan ogaa bakaylow kaasi oo ahaa askari dharcad ah oo ka tirsanaa sirdoonka riddada sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada janaale waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shil khasaare dhaliyey oo ka dhacay jabuuti shil xoogan oo khasaare kala duwan geystay ayaa maanta ka dhacay meel u dhow magaalada carta ee waddanka jabuuti ilawareedo oo dhanka deegaanka ah ayaa soo wariyey in shilkan gaari uu ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka carta iyo caasimada jabuuti gaar ahaan halka lagu magacaabo biikay soddon ee ku dhow magaalada carta shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka qaada iyo baabuur nooca baska dadweynaha waxaana goobtaasi laga diiwaangeliyey khasaare kala duwan oo dhaawacyo u badan gaadiid ka baxay dhanka carta ayaa lasoo sheegay inay daabuleen ilaa labaatan qof oo dhaawacyo kala duwan qaba waxaana la soo wariyey inay xaaladiisu daran tahay darawalkii waday mid ka mid ah gaadiidka isku dhacay sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey burburka gaaray gaadiidka isku dhacay iyo gaadiid kale oo ku xayiran goobta ay dhacdadu ka dhacday waddada uu shilku ka dhacay ayaana ahayd mid ciriiri ah dhaawacyada labaatanka qof ayay wararku sheegayaan in la kala geeyey cisbitaalada kala duwan ee ku yaal magaalada jabuuti ee caasimada u ah waddankaasi waxaana xusid mudan in shilalka gaadiidka ay ku soo bateen waddada isku xirta magaalooyinka carta iyo tan caasimada ah taasi oo ay sabab u tahay xawliga iyo darawallada oo si taxadar la-aan ah u kaxeeya gaadiidka sidoo kale waxaa loo aaneeyaa shilalkaasi in uu jiro ciriiri badan oo ka dhasha gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa muuse biixi oo sheegay in soomaaliya uu ka dhici doono dagaal wakaaladeed ay quwado shisheeye isku hardinayaan maamulka isku magacaabay somalilan ayaa si kulul uga hadlay taxaalufka cusub ee xukuumadda xasan gurguurte ay ku soo kordhisay mandiqadda geeska afrika muuse biixi cabdi oo ah hogaamiyaha maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa khudbad uu ka jeediyey degmada togwa jaale wuxuu mar kale ku sheegay in dhowaan la dhaqangelin doono heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu u saxiixay abiy axmed bishii janaayo ee horaantii sanadkan biixii ayaa carabaabay in badda ay siiyeen xabashida itoobiya uusan is-hortaagi karin xasan gurguurte kaasi oo uu ku eedeeyey in uu ciidamo masaari ah soo gelinayo dalka soomaaliya si ay dagaal wakaaladeed uga galaan geeska afrika hogaamiyaha maamulka dabadhilifka ah ee somalilan wuxuu ka digay in soomaaliya ay noqoto saaxo furan oo ay ku loolamayaan quwadaha shisheeye wuxuuna wax lala yaabo ku sifeeyey in hogaamiyaha xukuumadda muqdisho uu qaatay qaraar ah in soomaaliya uu ka dhigo meel uu ka holco dagaal wakaaladeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xabashida itoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay toddoba xubnood oo sarsare oo ka tirsan jabahadda xoreynta oromada xubnahaasi ayaa xirnaa muddo gaaraysa ilaa shan sano dowladda itoobiya kama hadlin tallaabadaasi waxaana soo dhoweeyey dowladda maraykanka tani ayaana la aaminsan yahay in maamulka abiy axmed uu isaga yaraynayo culayska kaga imaanaya jabhadaha mucaaradka waa tahay maahir intaada ka bixin maxay ahayd hadalhaynta tiilay maanta baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil hadalhaynta maanta iyo saacadihii lasoo dhaafay baa ka taagan baraha bulshada waxay tahay gaadiidka gaashaaman ee dowladda itoobiya u daabulayso dhanka caasimadda adis ababa arrintan ayaa timid kadib markii ciidamada mucaaradka ku ah abiy axmed ay u soo jihaysteen dhanka caasimadda ciidanka milatariga ahna jab culus loogu geystay ismaamulka xmaarada waxay dadku isla dhex marayeen muuqaallo laga soo duubay hubka culus iyo gaadiidka gaashaaman oo laga soo wareejiyey dhanka waxay itoobiya ugu yeertay taliska bari oo ay ka dhisatay dhulka soomaali galbeed kuna jeeda dhanka adis ababa xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى
waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa qodobo kale oo barnaamijkeenna ka mid a ayaa inoo soo socda balse markaan kusoo dhowaada xubinta cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen suhayb cabdulaahi haye suhayb waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil n maalinkii saddex boqol soddon iyo toddobaad ayay socdaan dagaalada u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda dabcan saacadihii lasoo dhaafay si la mid ah maalmihii horena waxaa dhacay duqaymo culus oo lala beegsaday dadka rayidka ah diyaaradaha dagaalka cadowga duqaymo kala duwan ayay qidaaca ka geysteen ilaa afar mijsaro ayaa lagu soo warramayaa in ay geysteen goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah xerada barakacyaasha ee lagu magacaabo xaliimatu sacdiya ee ku taalla mandiqada jabaaliya waxaa halkaasi lasoo warinaya in lagu dilay afar falastiiniyiin ah ayna dhaawac ku noqdeen shan iyo toban kale sidoo kale goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah madarasada camar ibnu caas ee ku taalla xaafadda sheekh ridwaan ee dhacda galbeedka magaalada khaza sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka yuhuudda waxay sideed qof oo falastiiniyiin ah ay ku dileen galbeedka mukhayamka annusayraad sidoo kale ismaaciilow diyaaradaha dagaalka yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay waxa ay duqeeyeen mukhayamka albariij ee dhaca sawre iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen shuhadada iyo dhaawacyada qaarkood cisbitaalada ayay ku nafbaxayeen sida sawirada qaar laga dheehan karay tirada guud ee shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay sida ay shaacisay waaxda caafimaadka magaalada khaza waa lixdan iyo kow ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol lixdan iyo laba kale dabcan tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun sagaal boqol soddon iyo sagaal halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo afar kun lix boqol lix iyo toban saddex boqol soddon iyo toddoba maalin ayay shacabka reer khaza ku dhabar adeegayaan cudwaanka kaga imaanaya yuhuudda iyagoo aan isdhiibin islamarkaana dhulkooda aan ka barakicin saxiifadda iyo diicood axranood oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer ee maamulka sahaynada waxa ay sheegaysaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu damacsan yahay qorshe cusub kaasoo ah in gebi ahaanba dadka shacabka ah laga raro waqooyiga qidaaca khaza netanyahu ayaa shirgudoomiye kulan aan caadi ahayn jenaraalada ugu sarraysa ciidanka sahaynada ayaana loo diray qorshe looga takhallusi karo kooxaha muqaawamada filistiin ee ku sugan waqooyiga magaalada khaza qorshahan oo loogu magacdaray qorshihii jenaraalada waxa ay ku soo bandhigeen saraakiisha ugu sarraysa ciidanka sahaynada ee dadka shacabka ah gebi ahaanba laga raro waqooyiga magaalada khaza si loo galo marxaladda labaad ee howlgalkooda kadib ayay sheegeen in kooxaha muqaawamada ay ku qasbi doonaan markii ay go'doomiyaan in ay isdhibaan ama ay dhintaan waa sida sahaynadu ay ku doodayaan muddo ka badan toban bilood ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa uu ku fashilmay in uu xaqiijiyo ahdaaftii uu ugu soo duulay qidaaca khaza welina kuma guulaysan inuu soo furto inta badan maxaabiistiisa wuxuuna mar kasta khaza ka daabulaa iyagoo midad ah qorshahan netanyahu uu damacsan yahay ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo gebi ahaanba ay fashilmeen wadahadalladii lagu doonayey in maxaabiista la isku weydaarsado dagaalkana lagu soo gebagabeeyo dabcan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxa ay sheegtay in ay darsayso qorshe kale oo heshiis lagu raadinayo waxaana saacadihii lasoo dhaafay kulmay taliyahii adda sirdoonka maraykanka ee c i e da iyo sidoo kale kan ingiriiska ee m i sigiska loo yaqaano iyo xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiinna caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa kulan u dhexeeya beesha jareerweyne iyo sidoo kale wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada kamsuuma kulanka waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin salaadiin iyo waxgarad haddaba ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beesha jareerweyne suldaan cabdiraxmaan cali cabdi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Eh, intaas kadib eh, allah subxaana wa tacaala ayaa mahadsan nagu soo kulmiyey fadhigan iyo kulankan qiimaha badan geega farxada macnaha eh, hata oytin hataa macnaha farxadda oytin ma leeyahayta farxadda may waa waaliga waaliga macnaha juba sufla alislaamiya waaligeena jubbada hoose sheekh axmed aboyoonis iyo maanta mininkaynininkakooy macnaha jiimiyaalka hoostiyo iyo fadhiina meel la dhahaw shangolma fuula beeshana may degintay macnaha jubbada dhexe iyo jubbada hoose beesha deginta liskakooy maanta wal maqanya ma leh alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin maanta macnaha ee ee farxadday wal la qiyaas kara ma aha ee macnaha waali oo dadyo oo dadkii is-mas-uulka kahaay oo fadhijo onkakooy oo meela kasa salaami oo beesha sodhowayti beeshana aadanka farxsanta maanta macnaha macbir kala farxadday alxamdulilah waaliyow sodhowaaw dadkii ada mas-uulka ka ahayti dadkan way isbaratan maanta maanta barasha keliya ay ahay maasha allah beeshana qalbaja saafway waaligin macnaha waaligayna minatasoyta suldaana wajibada hoose ay dhahaytan waaka sheekh axmed awuyoonis waako ninkan hortan fadhiya way gogoliga maanta ka jiray alxamdulilah ilaahay ka mahadsanya waaliga iyo makaatabtas aan mahadnage muxaafadada ee degmada kamsuuma ee jubbada hoose maasha allah jazaakum allahu khayran soo dhowaada intaas markii aan kusugudubo kulan wada tashi ah oo macnaha anaga iyo wilaayatu jubal sufla alislaamiya kulan wada tashi ah iyo galni kulankaas marka may ka tashanay Ee, nambarka koowaad kitaabkii ilaahay sidii kor lanka qaad lahay oo macnaha lan xoojin lahay iyo ka tashini michael ka tashanay qaabkii dacwada oo lan horumari lahay sarlanka qaad lahay guri guri tuulo tuulo oo dacwada dadka lan deersin lahay iyo ka tashani isla qaadani arrintaas isla ogolaani may macnaha ee macnaha kulankaas oo kasabahay iska afkasnay in macnaha jihaadka ku socda bariga afrika in beesha macnaha garab is- istaagto oo naf iyo maalinka bihiido isla qaadani arrintaas may kale isla qaadanay macnaa webigan juba sufila oo marooye webiga macnaha in ilaashino meelaha macnaha webiga oo macnaha oo biyo onka bahaw oo beeraha wax yeelayaw in macnaha ilaashino oo macna lungoyne faraha la ilaaliyo arrintaas idna iska kaashino ka dhammaysani ka tashini iyada macnaha arrintaasna isla qaadani may kale isla qaadanay dalaga beeraha dalaga in macnaha beeraha tacbashadiyo kor ina lan qaado si unan iska filanaano oo macnaha wixii beeraha ka soboo dalaga gaalada macnaha raashinjo iyo rab wixii oo macnaha isticmaalayan ina unu ka maaragno waana alxamdulilah ka maaragni alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan macnaha sida macna cambaha babaayga mooska bataataha qaraha bocorhindaga nyaanyada kulli qudaartii sisintii gelaydii wixii alxamdulilah ilaahay aa ku mahadsan raashin macnaa sida maraq digaaga laka dari iyo ma aha raashinkaas ma baniin bahaw baan raashinka dalka ka bay iyo macna isticmaaloyn alxamdulilah caafimaad buuhuna ka haysan waxa gaalada sheentii maban baahangnaba ka kaaftoongni marka alxamdulilah qodobkaasna qodobkaasna isla qaadanay in si fayl aan ka faa'iidaysino may kale isla qaadanay tadbiiqu shareeca kitaabkii ilaahay in la tadbiiqiyo laka dhagamo arrintaasna iska afkasni isla qaadani intaas kadib macnaha insha allahu kariim qodobadaas markaan higanka baho beryahan xamlatu irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad iyo dareerayda si guud wilaayooyinka oo dhan xamladaasna macnaa lasa afjari hadda may diyaar lanaya muddo hal bilaa socdayti tanfiidkii iyo hadda macnaa fulintii iyo hadda lagalooy lungudubi walaayata juba sufla iyo hadda macnaa roogna sowmaha tanfiidkii hadda bilaabadoy marka may rabnee waxyaalaha oo mamnuucaadka ah oo wilaayada macnaha si guud ilaahay reebi nabi moxamed niinka digi xarakatu shabaabulmujaahidiinna hadda niinsa dhiibti walaayata juba suflaana nisadeersidi maanta macnaa alxamdulilah waajibsha gududan maylan baahan marka amiirkeena bariga afrika amarkii kasabay duduubaan qaadani wilaayada nisadeersidi juba sufla khayr allah siiyo marka mayle rabe shacayrjana may ahaayey xamlada kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi marka may rabna qof kasta oo deegaanka degenya wilaayada juba sufla rooga horta daaci way nin ahaaw habeenay ahaaw wal kasta ahaaw daaciya eta qofka macnaha beerta falaw qofka ganacsiga ka jir in macnaa wixii us arago dacwad ina ka gududo xijaab khafiifa haddii us arago xijaabkan khafiif way ilaahay raalla maka e dhar nab haddii arago warya surwaalkan nab way iska siib ilaahay ma ogoli rasuuljana ma ogoli warya iska siib ina qof kasta dacwadis gududo iyo lambaahanya xijaabka macnaa xijaab adag in la qaadado haddaba wixii la reebi ilaahayna reebi walaayadina reebta ka her intaasa kasagaabiye anigoo ah suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka guud beelaha jareer weyne jubbada dhexe iyo jubbada hooseba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadii islaamiga jubbada hoose sheekh axmed abuyuunis بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيا أمهد إلينا نغو كلميي مكان كان خير كبدن قوشان وناكسن سودوين تنادي أدو وناكسن ومانت أي نوسميين beeshii jareerweyne uu hogaaminayo suldaankooda suldaan cabdiraxmaan bacda xamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kadib waxaan u mahadcelinaynaa beeshii jareerweyne maadaama maanta ay soo dhoweeyeen walaayada jubbada hoose waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaalaa martiqaadkiin iyo soo dhoweyntiin miisaanka iyo xasanaadka allah idin saaro intaas kadib maanta waa farxadda aan faraxsannahay wax la soo kooba kara ma ah waan ku faraxsannahay oo maanta beesha jareerweyne oo halkaa maanta walaayada ku soo dhoweysay ayaga oo ku tashanaayo ama ugu tashanayaan liicilaa'i kelimatillaahi tabaaraka wa tacaala allah subxaanahu wa tacaalaa kelimadiis in kor loo qaado ay u tashanayaan baa maanta farxaddayda wax la soo kooba kara maa intaan kadib walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nimcooyin fara badan baa na siiyey oo aad iyo aad u fara badan oo aan halkan ku soo kooba karin nimcooyinka allaah na siiyey waxaa ka mid ah waa nicmatuljihaad nicmatulamni nicmatusixa barwaadaan ku jira maanta aad dareemaysaan nimcadan aad u jeeddaan webigii halkaan noo maraayo ilaahay baa nooga nimceeyey waxaa loo baahan yahay inaan ugu shukriino la'in shakartum la'asiidannakum wala'in kafartum inna cadaabii la shadiid intaas kadib markan walaalayaal maanta kulankeen iyo muhiimaddiis waxaa ugu muhiimsanayday in aan isbaranno maadaama beesha jareerweyne ay kulunsan tahay maanta waa maalintii ugu horraysay waaye oo waaliga jubbada hoose la kulmaayo beel oo saan u dhammaystiran oo la kulmaayo waa maanta ugu horraysa waa fursad oo qaali ah oo maanta idiin soo martay fursaddan ilaahay subxana wa tacaala na siiyey oo aad dareemaysaan maanta markaan muhiimaddeeda iyo nuhurkeeda waxaan ku koobanaayay dhowr arrimood in aan ka wada tashanno tashi kadibna aan isku waafaqnay arrimahaas markan waxaa ka mid ah koow in aan isku garab istaagno dacwada iyo diinta faafinteeda koryeeladeeda in maanta waxa lagu kala horumaraayo oo ay tahay alkitaabu wasunna barashadiis ku dhaqankiis ku camalfalkiis baa lagu kala horumaraa antaas baa ummadda ku kala horumaraysaa ina allaha yarfacu bi hada alkitaab aqwaam wa yadacu bihi aakhariin ummaddu waxay ku kala horumaraysaa diintooda oo ay barteen ay ku camalfaleen ay ku dhaqmeen ay difaaceen idinka maanta markan waxaa laydinka rabaa inaan ku dayano nabiga calayhi asalaatu wassalaam laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir inaan ku dayino beesha markan waxaa laga rabaa qodobkaas in ay ku qabsadaan goosdambeedka qodobkaas inaan giijiyaan baa laga rabaa oo maanta wa andira cashiirata kal aqrabiina saaad dareemaysaan dadka in maanta aan ku dadaalno in aan ka kor yeelno jahliga iyo wahay ohaa inaan kor ugu qaadno dadka inaan ku xidhno allihii abuur aan ku xidhno aan ugu dhigno odoomin allah subxaana wa tacaala caabudayaan taas markaan qodobka koowaad kaas ayuu ahaa qodobka kale ee ku xigo oo maanta aan aan isku waafaqnay waxaa ka mid ah jihaadka maanta caalamiga ah oo socdo oo loo dagaalamaayo gaali iyo muslimiin iyo dad annaga nagamid ah oo ma og tahay maanta gaalada garabsii soomo dadkaas maxaa ku magacaabnaa murtadiin soomo yaa murtadiin waaye waa diintooda ka ridooben soomo guud ahaan dadkaas oo isku saf ah iyo muslimiinta oo isku saf ah baa maanta dagaal aad dareemaysaan caalami ah u dhexeeya oo aad u garanaysaan jihaadkaasna maanta inaan garab istaagno naf iyo maalba aan ku bixino wajaahiduu fii sabiiliillaah biamwaalikum wa anfusikum in maanta markan jihaadkan aan waxba aan u reebanin oo wax allaala waxay codowgan lagu naafaynaayo in maanta annaga la garab istaagno jihaadkan sidaas darteed markaan walaalayaal jihaadka markaan inaan garab istaagno jihaadka inaan garab iyo gaashaan u noqno inaan jihaadka marka meel alla meesha ka socdo inaan waxaa weeyaan maanta aan ku bixino wax allaala waxay jihaadka ku istaagayo qodob kale ku xiga waxaa ka mid ahayday oo moogtay maanta aan ka tashanayna maadaama aan nahay dad beereley ah oo dad tacbisho ah oo beer tacbanaayo oo ku nool in aan ilaashinno nicmadan ilaahay subxana watacala na siiyey halkaan noo marayso oo webigaan socdo webigaan socdo oo lagu magaabay jubac in maanta aan wada ilaashinno beeshina waxaa ka rajaynaynaa in barnaamijkaas ay fuli doonto haddii ilahi subxana wataala ogolaado waxaa kale ka mid aha waxyaabaha qodobka kale oo aan isku waafaqnay oo aan ka tashanay in oo nimcada ilahi subxana watacaala oo na siiyey oo maanta waxyaabaha ad u jeedaan ilaahay nooga nimceeyey inaan ka faa'iidaysano wax soo saarkada tacbashadaan ka faa'iidaysano ilaahay nimcadan baa na sii soomo dhulkan baa na sii soomo biyahan waa kuwaan soomo in marka annaga aan ka faa'iidaysano gacmo shisheeye iyo wax waxaan noo taraynin in aan ka deegtoonano waayo waxaad dareemaysaan hay-adihii gaala maxaa samay jireen xilligii fasal ku soo aadan yahay maxaa samay jireen yaa agaartay baa keena jireen intaas baa moogta haddina agaartay markuu keenaan waa laysku baabi jiray soomo waa laysku laayi jiray soomo intaas bay rabeen ilaahay subxana watacala nooga deegay marka in annaga gacmaheen aan ugu shaqaysano oo wax badan aan soo saaranno haddii ilahi subxana wataala ogolaado waxaa kala jira walaalayaal muhiim noo aha inaan isku waafaqno barnaamijkan oo ka mid ah waxaad dareemaysaan maalmahan waxaa socday xamla lagu magacaabo irshaadu ulumma ilaa sabiili rashaad xamladaas oo maalmahan socotay feeskii u horreeyey waa la soo xidhay soomo tanfiid iyo waxaa dhamman dhaqangelin baa dhamman soomo in markaan barnaamijka isiga haayanna aan wada dhaqangelino intaas baa ku wada gurfaynay waana isku waafaqnay waa barnaamij awaamir ah soo baxay amarkana maxaa wey amarka waxaa weeye waa samiyo daca la iska raba soomo yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuul ul amri minkum soomo barnaamijyadan markan la soo sheegay oo fasaadka iyo maanta iyo dhibaatada noo keenaysay annaga gacmaheen iyo waxaa weeye aan ku zuulino man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi inaan samayno qodobkana qodobkaas baa ahaa aan isku waafaqnay fa jazaakum allaahu khayran guud ahaan markaan beesha waxaan u dardaarmaynaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiis in allihii abuuray ay ku xidhanaadaan addoommana ay u noqdaan ilaahay subxaana wa tacaalaa maanta ummaddan isiga abuuray maxaa ka doonaya allah wamaa khalaqatu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduuni waxaa lanaga doonaya walaalayaa wax kale ma cibaado waay markaan waxaa u dardaarmaa beesha in cibaadada ilaahi subxana wa tacaala aan ku kala horumarno waxyaabaha oo khayraadka iyo wanaagga ah na aan waxaa weeyaan aan noqonno biilaha oo moogtahay jubada hoose degaayo baarka aan u noqonno baarka aan u noqonno fa jazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam bacd waxaa sidoo kale halkaasi iyaguna ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradkii ka socday beesha jareerweyne ee kulankaa ka qayb galay anaka waxaa waaye dadkii odayaasha tuulooyinka waay wixii la ninkisheeni maanta ee wilaayada gobolka niinsheenti macaltii degmada niinsheenti may diyaaran ena ina unu gacanta ka qabano dhaqangeliino suldaankana macnaha sidii hadda ka dhawaaqay qodobada ka tiriina tuulooyinka haddii un ena amba odayaasha tuulooyinka oo dhaqanka ah diyaar mayn ena ina maaragtay fulintis diyaar iyo ili ena gadaalna anka nagano tuulooyinka wargelino intii ummadninka dambeytay arrimahaas ina unu fuliino haddii ilaahay dhaho insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilaah suma alxamdulilah ilaahay baa mahadleya mahadnan kale leya male mahad ilaahay baa iska leya maalantaa may fadhiinaya meel la dhahaw shongol mafuula nin walba taas dhawooyaha ku furo maynninkooya haligaynu ahaaye sheekh axmed abu yunis iyaaso dhawaayayna si guud ahaan beesha jareer weyne meelii lakishirayna shongol mafuula taas nin walba ha ogaado haddana sifay leway walaagii una inkuwiirnini ahaa iyo sheegni ma inkuwiirnini ahay aragtadiis iyo isbarasha aragtada iyo isbarashada is aragni waana isbarani aad iyo aadna yani alxamdulilah san dhoweyni usana dhowaysayskaan aad iyo aada ninka gaadidi aadna ninka farheena alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay ba mahad leh taas markii ani ku gudubo may sheege ninkii la dhahaa gurguurte gurguurte gurguurte ayaan dherifinya isgaadoyne aniyo aad isgaadoyne gurguurte gurguurte haddii aad etaa isgaadoyne gurguurte walaagii aad hayte hamarle ka hayaw muushi maahiy ani wali aad hamarka hayte ba yani bar dulgaadidaan male dhiigano irka galoy dhiigano dhiigani kahoy isug naftirkin ba hadda tooba siin furinta onusa dareerna maysan jeedne kismaayosan jeedne ona maysan jeedne kismaayosan jeedne nimayo walaalahayno eteena haddii la siin qaladi haddii isin faslimaan galleena raadiya mar walba dheegoyteena ama internetka kaargoyteena dad badan basa galo isin ma kuhuntoona unu isin walaalogaano eteena isin siinka dhahaane beri haddii unu hegu kooyno siinka gabano wal badan ba siinka gabani abuubaraalaw abuubaraalaw dhoytana la siin sheegni haddana ma siin sheeg waayaano iya marka may weelaseena nimayo haddaba dho walaalayaalkano eteena beesha jareer weyne may siin sheegane dadkii hediridada eteena tuuba ilallaahi toobada furanta niman yahow gaangab unusiinka gaangabadaane meel alla meeli roogtana hatta nin sheega unusiinka koynasa siin wadaane isun yo qorigiisa labaha nin wal siin wala ilaahay abuuri male qorigin la siin laagooye beertin falidaasana nin iska sabooye maka jiro ani hadda halaan anu rooge berisamaadka ilaa iyo min yoomil haada dhowr iyo lixdan sana iyo jire ebedkay raadiyo maka hadalne geeg adaaladnimadin yaalle raadiyo ku koodoyne meel balba waxaamaysumoyne nin walba cadaalatis ama nin walba haqya nin haqiroe male nin walba haqya banaanka yaale walaalayaalow miss dhibaano kooya sadhowaada haddaba sadhowaada kooya wabilaahi towfiiq dheegoyteyna reer jarar weyne weli la koodoo dheegoyteyna waddankaano bilaayo masar lesheene iyo malsheene itoobiya ni ogaadase may jira duugas dhan itoobiya masiiroyte dalkaana un masiiroyte dad maqooy karo dalkaana unuba diyaarangana zanguuni waato galabtan haddii unu lugoyno haddi seedane galabtan haddii unu urigaano unu qaadino galabtan seedane ma indar ma indardaarimoy walaaloway heki jireena ahmad midoobe bensin sheegoy bensin sheegoy inta qorigas ayleba mooto saddex lugaala kingade mooto lama ligaala geber gilaanga takoodare oo muslum eh walaalayaalow hegi sokobaha walaalayaalow hegi sokobaha inti koya tooba furinta hamiin iyo maalan tooba furinta waaligaano geege may fadhiina jiimo iisha caamir nanki kasaw shongol mafuula maysin lea walaalogey kooya kooya dhib mani haysidoo geley suuski dhanta milama kun lagadoy kismaa meelaga budu oo todoba beri yaalayti may lagadoy hal dolar budu todoba beri yaalayti geley yaale sisin yaale salbako yaale walaaqano mabahoyo kooya inta walla baradi ariiri lakubey walaalayaalow kooya nanki walhalaay nan walngahayside male anisamo unubankasadana meel alaay meeli rooge wabilaahi toofiiq الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستدع فبلسانه فإن لم يستدع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أما بعد ikhwaanii horta wixii hadal lahaay walaalaha hadleen anoo ku hadlaayo afka culummada beelaha jareer weyne oo lajnada cumulamadana ka mid ah maanta qodobkaani aan ka hadlaayo waxa waaye walaalayaalow tacaliinta inaan ku dadaalno ilmahayna aan tarbiino tawxiidka aan barno kitaabka iyo sunnada aan barno oon waxa waaye aan tiir iyo tacab aan ku beelno waa arkaysiin hadda waxyaalaha maanta socday iyo dacwada hasha bil socotay irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad waxaa lala hadlaaya jiilkaana yaryar wa haddii cunuga diin uu leeyahay waxyaalahaas khamriga iyo khansiirka muu dhowaanayo huudna ma ka dhiganayo inaa xoog la saara afka shag ay ahaanin maanta ilaaha ku mahadsan walaayi islaamiyaan haysanaa mukharar noo diyaarisay beelaha jareer weyne maxaa looga baahan yahay dad mutacalimiina inay ka soo baxaan jiilba inuu jiilkiciyaa la rabaa afka sheeg iyo ficilkaa loo baahan yahay ficilka beelaha jareer weyne inay ku soo dhaqaaqaan oy aan la tartanno beelaha kale aan la tartanno oo soomaaliyeed waad xasuusatiin moobleen toddobaatan arday ayaa ka soo qalin jibis qaarkooda hadda qaa'idiin waay hogaamiyowa maxaa lagu heli ikhwaani maxaanna wax ku soo barnay boor hindigaan hadda aad ujeeddaan iyo maaragta moos bikiini iyo galey waa geyn jirnay odayaal hadda maanta waa moodsan yihiin kheyr allaa siiyo kaalin bay ka qaateen taa maxaa loo baahan yahay haddii suldaankayna na joogo oo annaga waa baalihii aan nahay aan is haysano walaayadii aan haysano hodobka ugu koowaad waay soomaaliya hore uu sheegtay aqoon la'aan waa iftiin la'aan waa aqal mugdi iyo ilees aan lahayn waa marka waxaa loo baahan yahay inaan arrintaas ka dhaqangelino waxaan ka digaa kan walaayada ay reebtay iyo waxaan la leeyahay in laga fogaado waxaa kaloo sida ka mid ah dharkan dhabta ah xaqiiqatan annaga diintayna nama armin dhar waasica lagaa rabaa waxaa loo baahan yahay tadbiiqintaas in loo kala harin adig gurigaada ka bilow naftaada kow ka bilow gurigaada ku xiji eelkaada ku xiji dacwada wad shaksi walbaa laga rabaa maayan cid gaar ee lagama rabo maanta nicmaan haysanaa waa ujeediin ilaahay subxaana wa tacaala beeraha waa noo barwaaqay gaal wax kama rabno cid kalen wax uga baahnay male allah subxaana wa tacaala nasrigana waa dhow yahay nasriga waa dhow yahay wallaahi qariib waay nasriga in la samro oo la adkaysto diinta daacad loo naqdamoogi maa in afka sheegiyo oday haddaad tahay haddaad ogaas tahay haddaad suldaan tahay cid walbaa xilka saaran maanta jihaadka socdo beesha waxaa waaye horta biikama dhibcaan waa inay jihaadka maanta kaalin mugle ay ku leedahay waxaana inta ka ballanqaadaynaa ilaahayna uu markaati nugu yahay in beelahan jareer weynay dhinacooda islaamka laga soo galaynin maanta haddaan odayaalnahay haddaan culumanahay reer jareer weyne dhinacooda in islaamka looga imaanaynin wiilashaynana waxaan u dardaarmaynaa inay kitaabka ilaahay u nusreeyaan xadiiska waa la soo qaaday ilaahay dad diinoo ku koryeela dadna hoosoo ugu dhigaa kuwii ilaahay diinta ku koryeela allaha naga dhiga jareer weyn oo ilaahay ka cabsada ballan ma tahay inaan kitaabka ilaahay u gargaarno ballan ma tahay inaan kitaabka ilaahay u gargaarno insha allahu tacaala kelmadday meeshaan ku soo gaabina wasalaamu calaykum waraxmatullahi
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa
نلمح الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان